raggan maanta taliska nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ay ku soo bandhigeen tiro ahaan waxay gaarayeen afar oo mid ka mida uu yahay wakiil ururka daacish ay usoo magacaabeen gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana sidoo kale ka mid ah raggan lasoo bandhigay maanta nin ku takhasusay sameynta qaraxyada waaweyn kaas oo kooxda daacish ay usoo magacaabeen gobolka baay si qaraxyo fara badan uu ugu sameeyo saaxiibadiisa kale ee isaga la shaqaynaya isagoona awal ka soo howlgelay gobolada banaadir iyo shabeellada hoose waxaana xilligaasi uu ahaa al-shabaab waana nin ku caanbaxay sameynta qaraxyada waaweyn labo ka mid a raggan waxaa muddo dhowr sana ay ku jireen ururka al-shabaab iyagoona ka soo howlgelay gobolada galgaduud hiiraan banaadir baay bakool iyo gedo waxaana mid ka mid a uu ii sheegay inuu ku dhaawacmay lix jeer isagoo u dagaalamaya ururka al-shabaab waxaana hadda ururka daacish ay ku soo biireen wakhti dhow iyagoona magaalada baydhabo doonaya inay ka fuliyaan daliil qorshaysan iyo qaraxyo waxaana loo soo xilsaaray inay u howlgalaan habkan tuuridda bambaanooyinka ugaarsashada dadka wax ku oolka uwa bulshada soomaaliyeed waxaana shabakadan oo ka koobnayd qeybo kala duwan sida qeybta miinooyinka madax jibiska iyo tuuridda bambaanooyinka iskudubridkooda iyo dhismaheeda lahaa horjoogyaal ka tirsan ururka daacish oo ku sugan sida iyagu ii sheegeen gobolka bari gaar ahaan buuraha galgala waxaana raggan dhammaantoodii lasoo faray inay ka furtaan magaalada baydhabo ganacsiyo yaryar si aan loo fahmin howlaha ay u joogaan magaalada baydhabo islamarkaana isku maaweeliyaan ganacsigaasi si aan looga shakin waxaa sidoo kale talisku uu soo bandhigay bambaanooyin iyo bistoolad makaaruf ah oo iyagu doonayay inay ku howlgalaan waxaana raggan iyo aniga maanta wakhti badan aan ku qaadanay xarunta taliska nabadsugidda koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo waana kuwan iyagoo iga warbixinaya ujeedka ay u soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo afar sano may ka shaqeeyay aalasha biyaha ilaa iyo marka dhexdeeda kadib al-shabaab saas ana shaqeeyo baarka la shaqeeyay meelka la shaqeeyay may ka haayay markaasay meelle amiir fasiila amiir fasiila ka haay dagaalgelida oo dhanka qaabilsanaay mayna ka shaqeeyay meelu nambar konton ilaa haddana dhahayto jaziiro aalasha biyaha dhahle ilaa ka xasheega latooda ka shaqeeya roodkee ama meeli ka shaqeeyo reer kala jara iyo shabaab isla gefni waa isfaham wayni marka isfahmna may ka beeray almana leeyi oo daacish leeyi oo regrega kabad abe reg badan ba ah oo adad ahaan oo gaarayaan toban qof amal ayaga meelaa kadib ka shirnay aalasha biyo gabal leeyi ka shirnay shirki ka dambe ana may lahay han saaray magaalada baydhabo intaan bahay soqodhay waxaan ahaa jiray nin jabhada jabhadaan jabhadaan ahaa jiray dhankan bandarsho la yirahdo meesha aaggaan la yiraahdo ee waxaa la yirahdaa shabeellaha hoose dhankaasaan kasoo shaqeeyey waxaan ahaa meelaha aan macnaha ka howlgeli jiray waxaa ka mid a meel la yiraahdo arbacow meel kaloo la yiraahdo xelgaruun maxaa la yirahdaa lambar konton meel la yirahdo oo alyaasir ee xarakada eesha u taqaana nimankan la shabaabka u yaqaaniin kadib aniga ayaga saa iskula shaqeynayni maalmo kadib adigoo isku dhacnay kadib haddana waxay igu yiraahdeen niyahow inkastoo adigana aad ragga dhexdooda maqan wax ku dhex samaynaysa in waxaan rabnaa wax alaab noo sameyso oo qaraxyada ayaga dhexdooda waxaan kula markaa ayaga dhexdooda markaa waxay rabayeen inay u diraan qoladan oo la yirahdo mutafajiraadka u yaqaaniin qaraxa kadib ay yimaadeen dhowr xabaa u sameeyey way iga qaateen waa u sameeyey haddana maalin kale way iga qaateen ilaa lix maxab markaa u sameeyey iga qaateen kadib waxay u yidhahdeen farsamadan farsamo ka dugma haysaa
markaas kabacdi ma manaaday haddana khilaafada islaamka oo daacish dada xiriir iyo haniyodhahaysi dada taleefon macnaha isku baranay markaas kabacdi marka taleefon iyo walaasal iyo bari dada riga isbaranay raggaasa mayba hayin go-a miyaniyana la shaqeey magaalada baydhabo lahayin dari oo magaalada baydhabo lahayin ka dari inana shaqo oo fuliyo bambatuurka iyo bastoolada si aduu macnaha dadkala dhibaateeyo markaas kabacdi mayo shaqadaas shaqadaasa hambahi yaa lahayin ka dari baydhabo shaqadaasana oo waltuurowka iyo waldilowka shaqadaasa aan jeeday daash sababtaanaan ku wareegi maay tahay sababta saase aan sheego uma bajartolaakase kuryaanis kasaanayo yo kumadeya ayay tashkiiliyeen arrintaasi oo hatan intan aan roogna maana oo dhanaa boosaasid iyo jiraan nimankaas ayay tashkiileen ee barnaamijkaasi oobanin gobodka kuwaram amalayayaran markan kolley muddo ka baad anaku ogolaaden inaan la sheegay nimanka boosaaso rogan boosaasanta ku rogan nimanka ma ii boosaas kolley teleefon lay luskuladalay laakis ee ayba duuro meelo meelahaas sheegayan kolley galgale iyo meelahaas rogan haa meelo yaruga haa marka iska saasaan nimanka haa iska saan haa Ah.
iska saan marka marka eranaa magaalada baydhabo amba hoolasii hoolasku qubay haa
En hoolo marka lahasin hil saaray oo magaalada baydhabo lahasin gadir may kumid ahay welo may kumada haddii inaga tamaanaa bastoole nin ka garaaban iyo bam haddii naga ta- haddii miinooyin oo dhulka la geliya nagata maanaha intaasalaan indiriyaa baydhabo marka tiin koray jara koojo haytay marka oo anoo daasha waa adoo adoo adoo shabaab ay taroogi jartay dabanka saas ha anoo daasha haa markiin koreytiyo adoo dacashata haa siraajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo